madaxweynihii hore ee ciidanka aanaadeen madaxii hore ciidanka masar cabdifataax esiise ayaa loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka masar kadib markii uu guul weyn ka keenay doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi munaasabadda dhaarinta ayaa xaddi maanta ayd ka dhacday maxkamadda sare dastuurka ee magaalada qaahira master siise ayaa xukunka qabanaya qiyaastii sanad kadib markii isagii ciidanku ay afgembiyeen madaxweynihii hore ee dalka maxamed mursi ururkii master mursi ka tirsanaa ikhwaan muslimiinka ayaa qaadacay doorashada waxaana si adag si adag ay dowladdu la dhaqantay militariga xilka isagu hadda haya master siise ayaa sheegay in ururka ikhwaan muslimiinka uuna masar mustaqbal ku yeelan doonin madaxweynaha cusub ayaa waxaa horyaalla arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin gacanka hadal baahay iyo dhaqaale burbursan master siisi ayaa noqonaya madaxweynihii shanaad ee milatariga ku abtirsada mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegay in laba qarax oo ka dhacay bannaanka hore ee xafiiska xisbiga kurdiga ay ku dhinteen toddoba iyo toban qof in ka badan konton qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadan ayaa xaddan maanta dalkaasi ka dhacay waxaana ka mid ah weerar ismiidaamin ah oo loola beegsaday meel ku dhow xafiiska madaxweyne jalaal daalibani oo ah xarunta xisbiga kurdiga ee magacooda loo soo gaabiyo b u k sidaa oo kalena waxaa u dhowaa goobta qaraxaasi ka dhacay dhisme ay leeyihiin ciidamada ammaanku qaraxa labaadna waxaa lala beegsaday markii dadku isku soo xoomeen iyo howlwadeennadii kadib qaraxii hore markuu dhacay ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi
wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa magaalada new delhi wadahadal kula yeeshay dhiggiisa indiya ujeeddada ayaa ahayd sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasi ee labada dal wanyi ayaa xadda maanta gaadhay caasimadda indiya waxaana soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi shusman swaraj waana kulankii koowaad ee heerkiisu sarreeya ee labada dal dhex mara ilaa markii ra-iisul wasaare narendra mondi bishii hore doorasho weyn loogu doortay dalkaasi wang ayaa sidoo kale la filayaa inuu la kulmo master mori ka hor inta aanu dalkiisa ku noqonin khamiista master mori ayaa doonaya inuu kor u qaado xiriirka dhaqaalee labada dal oo heerkii ay indiya doonaysay ka hooseeya saraakiisha maxalliga ah ee dalka afghanistan ayaa sheegay in meydka dad ka badan siddeetan qof la helay kadib markii laba maalmood daadad xoog badani ay burburiyeen deegaanada ku yaala waqooyiga afghanistan kooxaha gurmudka ah ee gobolka baqlan ayaa axaddan maanta sheegay inay la tacaalayaan helidda dhibanayaal kale iyada oo dhowr helikobtarna ay u duuleen si ay kaalmo u gaadhsiiyaan kumanaan dad ah oo ku gurya beelay daadadkaasi fasel raxmaan oo ah sarkaal booliska ka tirsan oo deegaankaasi ku sugan ayaa sheegay in siddeed boqol iyo konton guri ay burbureen in ka badan kun kalena ay noqdeen oo wax ku noqdeen roobabkaasi iyo weliba daadadka xooga badan ee ka fatahaya roobabkan ayaa keenay in kumanaan qof ay u baahdaan hoy cunto iyo biyo iyo weliba daawooyin maamulka waxa ay sheegeen in ay dhimashadu u badan tahay in ay kor u sii kacdo maadaama oo ay tiro dadihii ilaa haatan maqan tahay
halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal sidaad warkaygaba ku maqlayseen taliyore ciidanka masar cabdifataax isiise ayaa loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi toddobaad kadib markii uu si weyn ugu guulaystay doorashada waddankaasi ka dhacday munaasabaddan dhaarta ayaa maanta waxaa lagu qabtay maxkamadda sare dastuuriga ee magaalada qaahira waxaana talada waddankaasi uu ka riday xukuumaddii ay hogaaminayeen xisbiga ikhwaanu muslimiinku master ciise ayaa sheegay in ururka ikhwaanu muslimiinku ayna mustaqbal ku yeelan doonin dalkaasi waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee ka yimaada milatariga waddankaasi xuseen saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira cabdifataax siisi madaxweynaha dhowaan la doortay ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyey madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee masar madaxweyne siisi ayaa ku hor dhaartay golaha guud ee garsoorka maxkamadda sare ee dastuurka goobta lagu dhaariyey madaxweynaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynihii ku-meelgaarka ee waddankani cali mansuur ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku-meelgaarka ibraahim maxlaba xogayaha guud ee jaamacadda carabta sheekha ashar iyo baadariga ugu sareeya kiniisadda masaarida cabdifataax siisi madaxweynaha cusub ayaa yidhi waxaan ku dhaaranayaa eebbaha weyn inaan si daacadnimo ah u ilaalinayo nidaamka jamhuuriga ah iyo inaan ixtiraamayo dasuurka iyo qaanuunka iyo weliba inaan ilaalin doono danaha shacabka si dhammaystiran sidoo kale waxaan xifdinayaa madax bannaanida midnimada iyo nabadgelyada waddankani وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضي
marka la dhaariyey madaxweynaha cusub ee masaarida cabdifataax siisi kadib ayaa xilka madaxweynenimada kala wareegay cali mansuur madaxweynihii ku-meelgaarka ah ee waddankani munaasabadda xilwareejinta ayaa lagu qabtay mid ka mid ah qasiryada madaxtooyada masaarida waxaana goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah madaxda caalamka sida boqorka dalkaasi jordan boqorka baxrayn amiirka kuwait iyo weliba dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya amiir salmaan bin cabdulcasiis sidoo kale qaar ka mid ah madaxweynayaasha waddamada afrika ayaa ku sugnaa munaasabadda xilwareejinta sida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweynayaasha waddamada maali jaad eritariya iyo geni bisaw waxaa marka hore meesha ka hadlay cadli mansuur madaxweynihii ku-meelgaarka ee waddankani oo xilka wareejinayay kaasoo la dardaarmay madaxweynaha la caleema saarayay sidoo kale cabdifataax siisi madaxweynaha cusub ee masaarida oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dhacdadani ay tahay mid taariikhi ah إنها لحظة تاريخية فريدة وفارقة في عمر هذا الوطن madaxweyne al siisi ayaa yidhi waa daqiiqado taariikhi ah oo aan horay loo arag taasoo kala saaraysa inta uu soo jiray waddankeenna sababtoo ah buu yidhi kumanaan sano oo uu soo jiray dalkeenna weligeed ma dhicin in si dimuqraadi ah xilka la isugu wareejiyo sidaasi darteed waxaan dhihi karaa waa markii ugu horaysay madaxweyne la soo doortay oo uu gacan qaadayo madaxweyne xilligiisa dhammaaday فللمرة الأولى يسافح الرئيس المنتخب الرئيس المنتهي ولايته dhinaca kale ammaanka dhulka ku xeeran maxkamadda dastuuriga ah iyo qasriyada madaxtooyada masaarida ayaa aad loo adkeeyey waxaa la arkayey kumanaan ka mid ah ciidamada amniga oo kaashanaya kuwa milatariga iyo gawaarida gaashaaman oo ku sugan deegaanadaasi iyo weliba dhismayaasha dowladda si kastaba haatee cabdifataax siisi ayaa noqonaya madaxweynihii labaad oo shacabka masaaridu si dimuqraadi ay u soo doorteen sannadii labada kun iyo labaiyo tobanka ayay ahayd markii maxamed mursi shacabka masaaridu si xor ah ay u soo doorteen inkastoo ciidamada waddankani xukunku ay ka tuureen bishii julaay ee sannadkii hore xuseen saxnuuni v o a qaahira